barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay diyaargarowga soomaaliya ee ciyaaraha olombikada adduunka ee saddex iyo labaatanka bishan ka furmi doono magaalada tokyo ee dalka jabaan waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha saddex iyo labaatanka bishan julaay waxaa lagu wadaa in magaalada tokiyo ee dalka jabaan uu ka furmo tartanka ciyaaraha olimbikada adduunka tartankan ayaa lagu waday inuu furmo afar iyo labaatankii bishii julaay ee sanadkii aanu kasoo gudubnay ee labada kun iyo labaatankii balse u baaqday sababo la xidhiidha cudurka covid sagaal iyo toban ciyaarahan ayaa ka kooban dhammaan noocyada isboorti ee la aqoonsan yahay ee caalamka ka jiro kuwaas oo afartii sannaba mar lagu soo bandhigo magaalo ka mid ah magaalooyinka uga caansan uguna horumarsan dunida in ka badan koob iyo toban kun oo ciyaartoy oo ka kala socda laba boqol iyo lix waddan oo caalamka ah ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan ciyaaraha olombikada adduunka ee sanadkan dalalka ka qaybgelaya waxaa ka mid ah soomaaliya haddaba yaa u matalaya soomaaliya sidayse ciyaartoyda soomaalida ugu diyaargaroobeen tartankan waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaana marti iigu ah xogayaha guud ee guddiga olimbikada qaranka soomaaliya maxamed cabdo xaaji maxamed soo dhowow bal marka hore noo faahfaahaya ciyaaraha ay soomaaliya uga qaybgeli doonto ee tartanka olimbikada adduunka ee tokiyo labada kun iyo labaatanka nuur waa mahadsan tahay waa ku dhowahay barnaamijka guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed wuxuu mas-uul ka yahay ka qaybgalka ciyaaraha olombikada haddayna qalahayd diyaarintiisa iyo iyo ka qaybgelkiisa intaba sanadkan guddiga olombikada soomaaliyeed waxaa ugu qaybgeli doona hadduu ilaaha yiraah markii ugu horreysay labo xiriir ama laba nooc oo isboorti oo kala ah ciyaaraha fudud orodada iyo boxingka oo inoogu qaybgeli doonto ramla cali wafdiga muxuu ahaa wuxuu ka koobnaa doonaa labadaas xiriir iyo wafdiga intiisa kale macalimiinta iyo team officialska iyo maamulka iyo chef demissionka ciyaaraha muxuu hogaami doona insha allah hadduu ilah yiraah oo faaduma calnuur oo gudoomiye ku-xigeen guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed guddiga olombikada caadiyan afartii sano mar way ka qayb galaan xilligii dagaaladii intii kasii horeysaba marnaba mayna dhicin in soomaaliya ay ka baaqato inay ka qayb gasho ciyaaraha olombikada adduunka oo astaan u ah fagaare ay isugu imaanayaan caalamka oo idil oo soomaalina mar walba maadaama caalamka caalamka xubin aan ka nahay waan ka muuqanay waxaan rajaynaynaa sanadkanna inuu sanadihii hore lamid ahaado inkastooo xaalada xaaladaha adduunka oo ku jira iska cakirmeen oo covid sagaal iyo toban oo keenay in la dhimo muxuu ahay ka qaybgalkii dadka ka qaybgalaya ciyaaraha olombikada la sameeyey tallaabooyin ad adag si looga hortago muxua faafitaanka cudurka ay kamid yihiin in muxuu ahay daawadayaal ayn muxuu ahay caalamka ka imaanayn oo fiirsanaynin ciyaaraha iyadoo aada loo dhimay wafoodii ka qaybgelaysa ciyaaraha oo lagu soo qeyb koobay oo keliya dadka muhiimku n ciyaarahaasi muxua ciyaartooyda iyo iyo iyo dadka la socdo muhiimku ee ciyaaraha muxuu ahay ka qaybgalkooda lagu soo koobay marka waa mahadsan tahay nuur maxamed maadaama aad tiri laba xiriir ayaan ugu qaybgeli doonaa oo kale ah ciyaaraha fudud iyo tanfeerka marka tanfeerka waabaan ognahay gabadhaas aad sheegtay ayaa u mateli doonta soomaaliya laakiin ciyaaraha fudud bal noo faahfaahi dadka ka qaybgeli doona iyo sida aad ugu diyaar garowdeen
ciyaaraha fudud waxaa ka qaybgeli doona cali iidow oo ordi doona orodada kun iyo shanta boqol ilaa sideedda boqol ilaa kun iyo shanta boqol oo mitir cali iidow wuxuu kamid yahay ciyaartooyda kuwooda muxuu ahay ugu fiican cali wuxuu isu diyaarinaya ciyaaraha olombikada muddo hadda laga joogo afar sano guddiga olombikada labada kun toban todobadii markii doorashadii guddiga olombikada dhacday kadib waxay sameeyeen strategy strategic plan oo qodobada muxuu ahay ama ama waxyaabaha awalooyaadka ama muhiimadda xoogga la saara waxaa kamid ahayd in kor loo qaado tayada ka qaybgalka ciyaaraha olombikada markaasaa waxaa la bilaabay in ciyaartooyda xere la geliyo labada kun tomiy todobadii ayaa xere lagu bilaabay ilaa hadday xere ku jireen ciyaartooyda ciyaaraha fudud oo xerooyin dhowr meel kale ah ethoobia ay ku xariisan yihiin qaarkood qaarkood kenya ay ku xariisan yihiin marka cali wuxuu kamid yahay ciyaartooydii muxuu ahay xerada tababarka ee ethoobia ku jiray addis ababa laba kun iyo tomiy todobadii ilaa iyo hadda waa dareemi kartaa muddo afar sanaha ciyaartooyda lagu hayay xero oo olombicada bixinaysay deegaankooda caafimaadkooda raashinkooda jiimkooda bixinaysa gunooyinkooda muxuu ahaay shaksiyeed isu diyaarinta ma ahayn isu diyaarin noqotay in marka ugu dambeysa la ororto isu diyaarin soo socotay afar sane ahayd calina wuxuu noqday ciyaartooygii ugu fiicnaayay markii tartamo loo qabtay ciyaartooydii meesha ku xareysneed oo la rabay in laga xulo ciyaartooyga ugu fiican marka cali iido waa noogu qeybgeli doona haddii ilaah yiraahdo ciyaaraha olombicada dhinaca orodada insha allah waa gartay marka ciyaaraha kale ama tartamada kale maadaama tartamo aada u fara badan lagu soo bandhigo olimbikada adduunka afarta sanaba mar maxaa u diiday in ay soomaaliya ay ka qeyb noqdaan sida kubadda cagta oo kale
waa mahadsan tahay ciyaaraha olombicada waxaa looga qeyb galaa laba nooc nuur dadka bada soomaaliyed badan inay ku baraarugsinan laga yaaba ay arkaan wufuud badan oo ka socota wadamada sida masar iyo iyo wadamada waaweyn oo africa ama wadamada adduunka waaweyn oo kale ciyaaraha waxaa looga qeyb galaa ciyaaraha in marka hore loo helo qualification isreebka lagu lagu soo baxo haddii kusoo baxaan ciyaartooy badan kala duwan ciyaaraha kala duwan usoo baxaan kulligood way kaaga qayb geli karaan ciyaaraha olombicada intii qualification haysato haddii qualification oo wadanka haysanin marka waxay noqonaya in la siiyo waxa la dhahaa universality quota in la siiyo quotadaas muxuu ahaay oo ah ka qaybgal soomaaliya marka hore waxaa lasii jiray laba quota oo wiil iyo gabar oo ciyaar ah laakiin soomaaliya sanadkan hal talaabay kore ugu qaaday meeshii marka hore ay joogtay waxay heshay muxuu ahaay qualificationka levelka ka hooseeya oo ah muxuu ahaay trapartite trapartite place waxa la dhahaa jiro oo ay ramle ku guuleysatay ciyaartooydii fiicneed oo boxingka kuwooda u fiicnaaya oo aan qualificationka laakiin gaarin waxaa la siiyaa trapartite placeka marka ramla sanadkan kusoo zaa'iday laakiin haddii wadanka ay usoo baxaan ciyaartooy badan oo ciyaaraha kala duwan oo dhan kulligooda way kaaga qaybgeli karaan ciyaaraha olombicada marka taasaa keenaysa in soomaaliya aynan uga qaybgelin ciyaarihii lasoo dhaafay iyo kuwa haddaba dhowr ciyaaradooda kala duwan sida kubadda caaga basketball orado dhowr nooc ah muxuu ahaa handball iyo ciyaaraha olympic games la ciyaaro oo dhan waayahay maxamed cabdi waa mahadsan tahay dhegeystayaasha barnaamijka maanta ka qeyb geli doona ayaan u gudbin doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan kusoo dhaweeyo microfonka walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay halka aad joogto magacayga waa zakariye maxamed jimcaale waxaan ku noolahay degmada afgooye maxamed cabdo waxaan weydii lahaa yaa idinka taageera xagga zaadka iyo mushaaraadka ciyaartooyda wa waa mahadsan yahay dhegeystahaas nagala soo xiriiray magaalada afgooy saadka waxaan u fahmay ka qaybgalka ciyaaraha olombicada ka qaybgalka ciyaaraha olombicada normally waxaa ka saacido muxuu ahay guddiga olombicada qaranka soomaaliyeed guddiga olombicada adduunka ama international olympic committee i u c qeybteeda muxuu ahay maaliyadda oo olympic solidarity la yidhaahdo waxaa la siiyaa ilaa ciyaartooy xadidan oo intaasoo ciyaartooy oo waddan kasta laga bixinaayo wixii intaas ka badan muxuu ahay waddanka asigaa iska bixinaayo caadiyan wadamada waaweyn iyagaa muxuu ahay diyaarado iyo waxa u kirayaan ciyaartooydooda laakiin annaga soomaali ahaan waddan yareer maadaama aan nahay tasiilaadka ku baxaayo ka qaybgalka ciyaarahaas hadday naqa lahayd tikidhada hadday naqa lahayd isu diyaarinta hadday naqa lahayd muxuu ahay qalabka waxaasoo dhan gunooyinka waxaa waxaa bixiyo international olympic committee ama i o c
waa mahadsantiin labadiinaba dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo bismillaah magacaygu waa maryan cabdulaahi axmed waxaan ku noolahay kaalkacyo maxamed cabdo waxaan weydiinayaa soomaaliya maxay tartameed caalamiga ah ee guulaga keeni laada
waa mahadsan tahay gabadha naga soo qaadan kaalkacyo guusha waa iska meesheedii wadamo badan oo soomaaliya ka waaweyn oo guula ka keenaa jiro ciyaaraha ka qaybgalkooda guushan waxay u baahan tahay wax walba wixii wixii qofka oo abuurto oo helayaa guusha iskama timaado waxay ku xiran tahay muxuu daal iyo hool iyo waqti badan ay u baahan tahay iyo maalgelin badan soomaaliya maanta xaaladaha ay ku jirto qof ay maanta ka qarsoon tahay ma jirto soomaaliya xaaladeeda waa iska adag tahay isboortiga sidiisaba wuxuu u baahan yahay maalgelin dowladeed wuxuu u baahan yahay garoomo u baahan yahay wuxuu u baahan yahay nabada u baahan yahay si uu u bulaalo soomaaliyana waa ognahay maanta culeysyada haysto garoomo badan ma jiraan ciyaartooyda ku almiitayaan ma malaysan kartaa soomaaliya ma laha hal garoon oo garoomada officialka ahoo orodada ay ku ordaano ma lahan taageeradii ama ama taakulayntii dowladeed gacanteedii way maqan tahay sax dowladda meelo kale ku- eh, muxuu ahay ku mashquulsan tahay oo isleedahay maanta way ka ahmiyad weyn tahay muxuu ahay isboortiga Eh, laakiin waan rajaynaynaa haddii loo helo ammaan la helo garoomadii la helo eh, taageeradii dowladda la helo in la heli karo ciyaartooy magac iyo iyo iyo guulaba usoo hoyo waddanka in la heli karo insha allah hadduu ilaah yaraan
waayahay maxamed cabdo dad badan ayaa aaminsan eh, in haddii la raadiyo ciyaartooy maaragtay eh, na- tayo leh laga heli karo gudaha soomaaliya gaar ahaan orodada oo kale dhulka baadiyaha ama gobolada fogfog ee lehbuuraha marka eh, guddiga olombikada soomaaliya ma ku tala jiraa in uu sameeyo tartamo isreebreeb ah oo dhalinyaro yaryar oo u ordi karta soomaaliya eh, laga so- la- la- laga dhex arki karo oo kadibna ay ku matalaan soomaaliya
Mm, waa mahadsantahay nuur Eh, su-aal meesha ku jirto fiican waaye Eh, berigii hore soomaaliya ciyaartooydeeda eh, sanadkiiba waxaa la qaban jiray ciyaarihii gobolada ciyaaraha gobolada markii la qabanayo waa dareemi kartaa waxaa la ciyaari jiray ciyaaraha olombicada oo kale waxaa la ciyaari jiray ciyaar kastoo la ciyaaraha muxuu ahay ah, gobolada in laga keena waxaa lagu wada keen- la ke- wada keeni jiray xamar lagu wada ciyaari jiray meeshaasaa waxaa laga arki jiray ciyaartooyda muxuu ahay potentialka leh ama ama mustaqbalka leh ee kooxahana ka xulan jireen muxuu ahay qaramadana laga xuli jiray wadankii maanta ma jiro muxuu ahay eh, eh, ciyaaro noocaas oo kale oo sanad kasta la qabto oo oo dowladda ay muxuu ahay qabato oo ciyaarihii gobolada oo dhowr dhowr ciyaaradoo lawada ciyaaro dhan lawada ciyaarayo ma lahan Eh, guddiga olambikada awoodeedan intaas male eka laakiin guddiga olambikada hadda waxaa u qorshaysan inay muxuu ahay goboladii mid mid inay tagto ay samayso wax la yidhahdo talent identification ama ama ciyaartooyda oo talentiga leh in la raadiyo in la tago muxuu ahay stadyada hadda shan stadyada samaysan stadyada in la tago mid kastaba laga sameeyo muxuu ahay talent identification muxuu ahay tournaments la sameeyo laga soo raadiyo ciyaartooy eh, mustaqbalka noqon karta muxuu ahay ciyaaraha eh, kala duwan soomaaliya ku matali karta laakiin guddiga olombicada hal mar ma isu wada keeni karto sida ciyaarihii gobolada oo oo berigii hore la qaban jiray oo kale in hal mar la wada keeno eh, la wada qabto ciyaartooyda meesha ay kasoo wada baxaan lama keeni karo laakiin waxaan sameynaynaa muxuu ahay inaan gobolba mar tagno oo aan kasoo xulno ciyaartooy eh, mustaqbal leh Eh, waxyaabaha markaan dhehayno muxuu ahay dowladda taageerada waa loo baahan yahay Eh, guddiga olombicada waxaa u fududaa lahayd xiriirada waxaa u fududaa lahay inay xushaan ciyaartooy haddii la heli lahaa ciyaarihii gobolada la yaqiinay oo sanad kasta dowladda qabanaysa haddii lasoo celi lahay waynoo fududaa lahayd annaga marka inaan ciyaartooydii meesha ka xulano kadib muxuu ahay tareyninadii loo qabto kadib muxuu ahay loo diro ciyaarihii qualificationska caalamka laga soo helayo saas ku tagaan ciyaaraha olombicada eh, guulo iyo wax kasta lagu keeni karo laakiin hadda anaga waxaa noo qorshaysan inaan tagno muxuu ahay stadyada aan meeshaas kasoo xulno ciyaartooyda state state do ilaa yaraa waayahay een, hore ma u dhacday Mahadsanta.
waa ma- adiga mudan maxamed ee, hore ma u dhacday in een, soomaaliya ay guul ka keentay een, ciyaaraha olimbikada adduunka Eh, ciyaaraha olombicada soomaaliya m- intaan ka warqabo muxuu ahay tama ayna keenin bilad Eh, laakiin waxaa jirtay muxuu ahay cabdi ilaa muxuu ahay kun iyo shanta boqol ciyaarihii rome oo world championship orodada muxuu ahay bilad dahabka ka helay laakiin ciyaaraha olombicada muxuu ahay soomaaliya weligeed bilad kama aynan helin hadda iyo xilligii dowladaba waayahay ee, dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan dib ugu laabto ee, dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan u baaqo
aad ayaad u mahadsantihiin v o a magacaygu waa cabdixakiin cabdulaahi xaashi waxaan joogaa magaalada muqdisho Eh, waxaan weydiin lahay eh, mudane maxamed cabdow meeqa koox ayaa soomaaliya sanadkan ugu qaybgelaysa ciyaaraha olombikada
Eh, waa waa mahadsan yahay dhegeystahaas Eh, sidaan hore u sheegnay muxuu ahay furitaankaba sanadkan waxaa olombicada ugu qaybgeli doonaa laba ciyaaro oo kale ah orodada iyo iyo iyo feerka hadduu ilaahay yidhaah waayahay ee, dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan een, mikrofoonka siiyo soo dhowo walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay magacaygu waa sidiiq aadan xidig waxaan ku suganahay degmada caabud waaq ee gobolka galgaduud Eh, waa salaamantihiin bahda v o a waxaan weydiinayaa xogayaha eh, xiriirka olombikada soomaaliyeed maxamed cabdow Eh, maxaa weli loo heli lahayaa koox matasho qaranka soomaaliya oo dowladda iyo wasaaradda isboortiga iyo xiriirku toos gacanta ugu hayo mushaharkeeda qaadata tababarkeeda ay gacanta ku hayaan oo isqaabilo oo in badan wada tababarto oo wada jooga markii kooxdu ay ka qaybgelayso kulan unbaa eh, lasoo aruuriyaa oo dibadda iyo meelaha inta laisugu keeno ayagoon isfahansanin cayaaraha ay ka qaybgalaan sidaasna guuldarradu kusoo wajahdaye maxay tahay sababta uu wax uga qaban lahaya xiriirka olombikada soomaaliya arrintaas waa mahadsan yahay waxaan waxaan u malaynaa xoogaa in dadka isku qaldayaan xiriirada xiriirada qaran iyo guddiga olombikada xiriirada qaranka waxay uqa waxay mas-uul ka yihiin ciyaarahooda individualka sida muxuu ahaay kubadda koleyga oo kale waxaa jira xiriirka kubadda koleyga markay ciyaaro kubadda koleyga aadayaan xiriirkaasaa muxuu howlheeda maamulo haddii kubadda cagta la dhao xiriir kubadda cagtaa maamulo markii guddiga olombicada ay noqoto waa markii hal ciyaarood ka badan la ciyaarayo ama sida ciyaaraha olombicada oo kale oo dhowr dhowr dhowr eventi la ciyaarayo mas-uul ka tahay guddiga olombicada sidaan furitaanka ka sheegayba muxuu ahay guddiga olombicada ma aha in ay hadda ciyaartooyda aadaysa olombicada soo aruuriyeen afar sanadoodan soo haynay ciyaartooydan ku haynay ethiopia kenya ku haynay soomaaliya ku haynay xero ku jireen ilaa hadda xero ku jiraan xeradoo sii socon doonta haddii ciyaaraha olombica laga soo noqda xataa xerada way sii furnaa doontaa ilaa ay qorshaha waxa waye paris twenty twenty four in xerooyinkaas sii socdaan afar sano waa dareemi kartaa markii lasoo hayo ciyaartooy hal ciyaartooy ma ciyaartooy badanaa meesha ku xarateen macalimiintooda meesha joogo waxaa la bixiyaa muxuu ahay deegaankooda la bixiyaa raashinkooda la bixiyaa caafimaadkooda la bixiyaa jiimkooda la bixiyaa garoomada ay ku almiinteynan la bixiyaa gunooyinkooda la bixiyaa marka halahaas waxaan rajeynaya inay kashaafinaysa dhegeystahan inaan in ciyaartooyda olombicada la wadaa aynan ahayn ciyaartooy week ama laba week ka hor lasoo aruuriya meel lasoo keenay laakiin ay yihiin ciyaartooy xere ku jirtay oo afar sannadood dhan xeresnaa insha allah waa masan
mudane maxamed cabdu waati cudurka covid sagaal iyo toban uu adduunka oo dhan aada uga yaabsaday oo dad badanna ay u dhinteen ciyaarihiina ay hakad u galeen marka siduu u saameeyey diyaargarowgii aad ugu jirteen ciyaarahan hadda ee olombicada ee marat maalmaha fooda nagu soo haya ka furmi doona magaalada tokyo saameynta waa is waa dareemi kartaa ciyaartooyda xerooyinka ku jireen muxuu ahay waxay noqotay in tababaradooda hoos u dhacaan yani markii waddan kasta uu sameeyo tallaabooyin la joojinayo ciyaarihii isu imaatikii waxdha marka la joojiyo waxaa joogsanaya xataa tababaradii ciyaartooyda ay sameynayeen waxyaabaha culeys kale oo ka imaaday covid sagaal ton waxaa kamid ah in in qarashaad badan soo zaa'ideen yani maaliyaddii loogu talagalay xerooyinka oo kale labada kun labaatanka ku ekaaneen labada kun labaatanka kooda markii laho waa hal sano oo ekistara in muxuu ahay xerooyinkii la bixiyo kharashaadkooda taasna xoogaa culays ay keentay iyo culays dhinaca ciyaartooyda isu diyaarintooda mentaliba naftirkooda ciyaartooyda markuu isku diyaariyay inuu labada kun labaatanka ciyaarihii olombicada aadayo markii la dhao hal sana dib usii dhacday wixii yani waa dareemi kartaa maskixiyan culayska ku imaanaya ciyaartooyga marka culeysyadaas culeysyadaas olombicadi sababta covid nineteen dartiis
waayo haddii aan dib ugu laabano maxamedow ciyaarihii olombicada ee sanadihii dhowaa ee muuqday weli la xasuusto soomaaliya uga qayb galay dadka qaar ayaa isweydiiya maadaama dalalka kaleento ciyaartooyda uga qayb gasha ay sanado badan sii jiraan oo mar walba ay matalaan maxaa ku dhacaa ciyaartooydii soomaalida ee la yaqaanay ee soo matalay maaragtay soomaaliya ciyaarihii olombicada sida kuwii london ka dhacay iyo kuwii ka horreeyay beijing waa mahadsantaha nuur ciyaartooyda badanaa a arkaysa caalamka oo toban iyo shan sano labaatan sano halkaas ciyaaro ciyaaraya waa ciyaartooy professionals eh muxuu ahay ku shaqaysta waxaas oo shaqadooda ay tahay muxuu ciyaaraha ay ciyaarayaan laakiin soomaaliya iyo africa inteeda badan ciyaartooyda ma aha professional uma aha ciyaarahan ciyaarayaan waxa uu hobby u aho oo xiliyadooda muxuu ahay free timeka ay ciyaaraan duruufaha ku hareereysan way iska adag yihiin ciyaartooyga waxaa laga yaabaa in oo shaqooyin kale iyo howlo ama waxbarasho ama kale isaga mashquulo qaarkood wadamo oo wadankii marka hore joogeen aynan ahayn tageen muxuu ahay ay ka naqdeen muxuu ahay dad degan wadamadaas noloshooday hore usii watay marka waxyaabahaasa keenaya in ciyaartooydii mar walba matalaysa wadanka inay isbebedelaan lakin hadii laleeyahay ciyaartooy professionals oo muxuu ahay sponsors aweyn leh oo lacago ku qaato muxuu ahay ciyaaraha ay ciyaarayaan waxaa la heli lahaa hal ciyaartooy oo carrierkiisa sporting intuu ku guda jiro dhan laga dhex arko ciyaaraha olympicada iyo ciyaaraha world championshipska kala duwan labaatan sano toban iyo shan sano haddii ciyaartooyga intii karti awooddiisa tahay wuu soconaa laakiin culeysyadaasaa keenaya in ciyaartooydii oo oo hadda tusaale ciyaartooydii nagu soo matashay london oo kale qaarkood muxuu ahay london ay degan yihiin howlo kale iyo noloshooda hore usii wateen kuwa beijing kusoo matelay qaar allah unaxariis waa dhinteen qaar muxuu ahay si kale ciyaaraha ugu baxeen marka culeysyadaas aan isdhihi karaa nuur keenaya in ciyaartooydii hore aynan mar walba mar kasta soo lalaabanin
waa tahay gabagabadii maxamed rajada aad ka qabtaan in bilado ay kasoo hooyaan dhalinyarada ee soomaaliya ku matali doonta bishan ciyaaraha olombikada ee tokyo ilaa intee ayay gaarsiisan tahay
rajada baror baa iska fiican tahay waa rajaynaynaa muxuu ahay in bilada ay helaan ciyaartooydeen waa rajaynaynaa muxuu ahay in meelihii heerkii ay marka hore soo gaari jireen heerar ka fiican ay soo gaaraan rajaynaynaa mar walba isu imaatinka ciyaaraha olombikada ma aha oo keli guul iyo guulda keliya ma aha waa muxuu ahay festival la isugu yimaado caalamka dhan isugu imaado waa in soomaaliya ay meesha ka muuqato naftirkeeda guuleh oona ka maqnayn fagaarayaalka caalamka ciyaartooydana waa ku dhiirigelinayna waana rajaynaynaa inay guura soo hoyaan insha allah hadduu ilaah yaraan guul ayaan idin rajaynaynaa adiga iyo ciyaartooyda soomaaliya u matali doonta ciyaaraha olombikada aad ayaan u mahadsan tahay maxamed cabdu waa mahadsan tahay walaal aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa xokeyaha guud ee guddiga olombikada qaranka soomaaliya maxamed cabdu xaaji oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadka waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkani mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo